doorashadu waxay dhacday lasoo dhejiyey talaadadii bishii kowdeeda afar qof baa ku ku tartamaynay ilaahay waa nugu guuleysay sida ka muuqata diiwaanka doorashada ee gobolka labaad kusoo harteen oo adiga iyo nin latinoga dadka mujtamaca latinoga kasoo jeeda soo baxay ha ha ninka nagu soo xigay wuxuu ahaa nin magaciisa la yihahda martinez wuxuu u dhashay dadkan latino ha degan waxa soo jiitay warbaahinta dalkan maraykanka iyo indhaha dadka waxa weeye codka aad kaga hormartay dadkii aad la tartamaysay ha codka haddii la eego number aad uga sarreeya ayaa uga sarreynaa ninkan wuxuu ka mid yahay nimanka micnaha magaalada meeyarku uu indors gareeyey annagu campaign-kiina wax loo yaqaano grass roots waa micnaha salkaad kasoo bilowdeen bulshada ha salkaad kasoo ha aada iyo aad ummaddaas micnaha maalin walba wax la dhaho door naakin mabaa ku garaaci sidoo qofka isku sharaxaysid waxyaalaha kugu kalifay iyo waxaad keeni doontid ayaa ay dadku arkeen marka numberkaasna micnaha number oo xilligan primaryga qof uu helo aad bay u adag tahay numberkaa helnay so aada iyo aad baan ugu mahad celinaya dadka takweyla degan maxaa kugu dhiirigeliya markaa inaad usoo tartanto jagadan waxaan mar walba arkaa ciyaalkeena oo jeelasha ku jira iyo iyo kuwa jidadka taagan oo maalin walbaba isdilaya ama waxa loo yaqaano daroogooyinka isticmaalayo waxaan sidoo kale arkaa waalid guri la-aan haysato ama kirada lagu qaaliyeeyey waxaan sidoo kale arkaa dhalinyaro badan oo jaamacadooyin ka soo baxay oo shaqooyin lahayn waxyaalahaas oo kale markaan arkay waxaan fadhiistaa boorar kala duwan boor loo yaqaano one america sidoo kale jaamacooyinka waxaa kasoo baxay university of washington sirigana waxaa u fadhiistaa dhinaca dadka la la consulat gareeya oo security ku qaabilsan macnaha dadka dadka la taliya dhinaca ammaanka dhinaca ammaanka ha marka waxaa markaan arkay inaan wax iska bedel in wax ka bedeli karo ayaan gartay arrimahaasoo dhan markaa arkay hadda waxaad kusoo baxday doorashadii isrereebkee hore dabcan waxaa la tegayaa doorashadii guud ee kama dambaysta ahayd adigii martines baana tegaya iyo qofkii kale hadda jagada kusii fadhiya maxaad rajeynaysaa markaa raja aad oo micnaha numberka hadda kusoo baxnay ah meeshrota inkastoo number weyn hadda kusoo baxnay laakiin shaqooyin badan baana hor yaala marka hamigeyga iyo rajadeyda aad bay u weyn tahay inaan guuleysanayno taqal waxaad tahay soomaali dabcan adigoo yar baad dalkan maraykanka qaxootinimo kusoo gashay maantana waxaad u tartamaysaa inaad magaalo gola deegaankeeda gasho markii arrintan ay kugu dhalatay wax caqabada oo aad kala kulantay ma jiraan saa u sheegtay anoo yar baa meesha nimay qaxoontin aanu ku nimay micnaha one of the one of the things aan rabay inaan dadka dhammaan dad badan oo east african ay ku nool dad badan oo micnaha kala duwan in aad tusno in aad geli karto ood caawin karto markaad soo barato communityga adigu aad adoo yar timi oo kusoo dhaweeyey inaad adigana hadhow toolo wax la yiraahdo to give back to the community inaad samayn karto
abaalkii ay ku galeen aad gudi karto ha abaalkii lagu soo dhaweyntii lagu soo dhaweeyey iyo de inaad wax iska bed inaad ka bedeli karto magaaladan aad timi waxaan anigu baraarujin lahaa dadka wax soo bartay meel walba ay joogaan in ay society-ga ay ku nool yihiin ay ka muuqdaan inay inay qofku hamigiisu uu weyn yahay wax walba samayn karo waxaan rabaa inaan umahad celiyo oon salaamaya ummadda soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin gaar ahaan waxaan umahad celinayaa ummadda soomaaliyeed ee ku nool washington state magaalada loo yaqaano taquila city